wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cilmi maxamed nuur ayaa soo xiray shirkii guddiga sare ee mashruuca horumarinta wadooyinka soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada shirka ayaa laga soo saaray war-saxaafadeed laisku raacay ka qaybgalayaasha kaasi oo ku saabsan qodobadii lagu gaaray gunaanudka mashruuca horumarinta kaabayaasha wadooyinka dalka ayaa haatan u gudbay wejiga dhismaha wadooyinka halbowlaha ee muhiimku ah isku socodka bulshada ganacsiga gudaha iyo dibaddaba wadooyinka howlbowlaha u ah isu socodka bulshada iyo ganacsiga dalka iyo dibaddaba iyadoo maalinta beri ah la saxiixi doono qandaraaska qandaraaska dhisme ee wadada isku xirta dhuusamareeb iyo garidhi oo ah wadda lixdan kilomitr ah sidoo kale waxaa meel wanaagsan maraya howlaha wadada gaalkacyo iyo xarfo ee puntland oo iyaduna ka kooban lixdan iyo todoba kilomitr goordhowna la saxiixi doono wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cilmi maxamed nuur ayaa faahfaahin ka bixiyay gunaanudka shirka u dhiman mashruuca oo runtii muxuu ah meelo kala duwan ka socda ha noqoto jidka berito aan muxuu ahaay runtii aynu qandaraaskiisa saxiixi doono oo isku xidhaya dhuusamareeb iyo qaridhi iyo midka muxuu ahaayey gaalkacayo ilaa muxuu ahaayey xarfo oo isaguna insha allah dhowaan bilaabmi doona howlaha ka socda hobyo ilaa gaalkacyo oo iyaguna daraasaadkeedii lagu jiro iyo kuwa muxuu ahaayey gobolka gedo isaguna muxuu ahaay ka socda dhinaca kale guddiga ayaa waxa uu go-aamiyey in shirka xiga lagu soo bandhigo horumarka iyo natiijooyinka laga gaaray si loo dardargeliyo howlaha socda ee horumarinta kaabayaasha wadooyinka dalka